sabuuraddii afartan iyo labaad sida deeradu biyaha durdurka ugu haraaddo ayay naftaydu kuugu haraaddaa ilaahayow naftaydu waxay u ooman tahay ilaah kaasoo ah ilaaha nool goormaan u tegi doonaa oo aan ilaah hortiisa ka muuqan doonaa habeen iyo maalinba waxaa cunto ii noqday ilmadaydii intay had iyo goorba ileeyihiin ilaahagu meeh haddaba waan qarracmaa markaan soo xasuusto waxyaalahan sidaan guutada u raaci jiray oo aan iyaga ugu hor kici jiray guriga ilaah annagoo ku heesayna cod farxad ah iyo ammaan oo ah dad fara badan oo iidaya naftaydoy bal maxaad u murugaysan tahay oo bal maxaad gudahayga ugu rabshaysan tahay ilaah ku kalsoonaaw waayo weli waxaan isaga u ammaanayaa caawimaadda wejigiisa ilaahayow naftaydu waa igu murugaysan tahay oo sidaas daraaddeed waxaan ka xasuusnahay dalkii urdun iyo fiiqfiiqyada buur xermoon iyo buur miscaar moolba mool buu u yeedhaa markay biyodhacu qaylinayaan hirarkaagii iyo mawjadahaagii oo dhammu dushayday mareen laakiinse rabbigu maalinimada wuxuu soo diri doonaa raxmaddiisa oo habeennimadana waxaa ila jiri doona gabaygiisa iyo baryootanka aan ilaaha noloshayda baryo waxaan ilaaha dhagaxayga weyn ah ku odhan doonaa bal maxaad ii ilowday dulmiga cadowga daraaddiis bal maxaan ula sii cabaadaa sida iyadoo seeful lafahayga burburinayso ayaa cadaawayaashaydu icaayaan intay had iyo goorba ileeyihiin ilaahaagu meeh naftaydoy bal maxaad u murugaysan tahay oo bal maxaad gudahayga ugu rabshaysan tahay ilaah ku kalsoonow waayo weli waxaan ammaanayaa isagoo ah caawimaadda wejigayga iyo ilaahey